gacan aynu ku horeyne weli waxaan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya khilaafka oo ka dhashay maqnaanshaha iyo weliba dil markii dambe la sheegay in kooxda al-shabaab ay u geysatay sarkaalaed ka tirsaneyd ciidanka niisa ayaa xalkiisa waxaa ku fashilmay madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed dhinaca kalena xubnaha beesha caalamka ee ku sugan soomaaliya ayaa qoraal ay fiidnimadii xalay soo saareen waxay ugu baaqeen labada mas-uul in khilaafkooda ay dhinac iska dhigaan oo ay culays ka saaraan arrimaha doorashooyinka haddaba wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa dood kooban oo ku saabsan khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya soomaaliya waxa uu dhex dhigay nabadoon cabdicasiis cabdi gaaciye oo ka mid ah odayaashii ka qaybgalay shirarkii nabadaynta ee kooxaha soomaalida maxamed ibraahim guuleed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool nairobi iyo weliba fu'aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ugu horeynna waxa uu qadar weydiiyey nabadoon cabdicasiis sida ay ula muuqato xaaladda haatan ka taagan soomaaliya welwel aad u fara badan oo ballaadhan bay nagu haysaa waxaad mooddaa dalka soomaaliya inuu mugdi galay waxaad mooddaa fyujarka ummadda soomaaliyeed in mugdi la geliyay waxay ku sugan tahay xaaladda dowladdii soomaaliya yaa waxay tahay wax aad looga yaqiiqsado oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee la rabay inay gaadhsiiyaan geedka baarkiisa inay gaadhsiiyaan ayaad waxaad mooddaa kuwa magaranaysaa hanjabiyey ummaddii soomaaliyeed ee iyaga sugaysay waxayna ku ciyaareen qayimkii dowladnimada soomaaliya waayahay markaan dib u milicsano qaabka uu ku soo bilowday khilaafka waxaa uu salka ku hayaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda ikraam tahliil markaasoo uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka dhanka dhaqanka laga fiiriyo oo kale dhaqanka soomaalida kaalin intee la eg ayay ka qaadan kartaa in xal loo helo horta dhaqan iyo maxaanku dhahaayey nabadoonnimo iyo islaax iyo wax isbaysa lama siinin gurtii dadkii waa la wada caburiyey dee ummad la wada caburiyey oo aan sbace la siinin oo hadday tahay nabadoonkeeda hadday tahay suldaan iyo dhaqan iyo odayaal hadday tahay wax sbacea lama siinin anigaa idhi anaa qarsaday anigaa qumsaday anigaa qaatay wax intaa keliya ku eg unbay hadda ku sugan tahay marka sbace lama siinin dadkii nabadda jeclaa iyo dadkii maslaxada jeclaa iyo dadkii dhaqanka soomaaliyeed ee dersi lahaa inta midna waayahay waan kugu soo noqonaya maxamed ibraahim guuleed soo dhowo okay xaaladda hadda taagan waxaa weeye wax la abuuray waxaana abuuray ninkii waddanka ra-iisul wasaaraha looga dhigay mandatekii la siiyey markii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladdu iyo wada fariisteen madaxweynaha sebten sebtembar waxyaabihii lagu heshiiyey inuu fuliyey ahayd laakiin hadda sida muuqata waxaa weeye wuu ka gudbay xeerkii loogu talagalay wuxuuna aaday meelo aan loo gelin iyo maaragtay inuu la safto niman afartii sano waddanka maaragtay laga xakameynayay oo maaragtay waddanka inay dumiyaan rabay arrintaas ayadaa marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragtay arrintan uu soo farageliyo warqaddii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo wakhtigeedii ku soo baxday mar hore ayay ahayd in maaragtay uu maaragtay uu xanibo ninkan ra-iisul wasaaraha markuu arkay inuu xanimo awoodaha maaragtay xaddhaafka ah uu adeegsanaya uusan xaq dastuuri iyo mid maaragtay xisi iyo aqliyan ama diiniya midna uusa siinaynin marka dhanka doorashada laga fiiriyo oo kale ma jiraa wax shaki ah ama walaac ah oo adig kuu muuqda aad iyo aad waxaa ii muuqda shaki weyn sababto ah waxaa weeye gacantii daahiran baa maaragtay wax dahirto waxaa weeye ra-iisul wasaaruhu waxaa weeye ma ma noqon kara dhexdhexaad marka waxaa hadda mudnaan leh warqaddii xalay ay soo saareen nimankii ii sheeg maamul goboleedyada in ayaga maadaama marka horeba awoodda doorashada ayaga ay gacantooda ku jirtay in ayaga waxay soo qorqoran karaan ay soo qortaan wadankana xaaladda hadda uu taagan yahay stageka uu taagan yahay laga gudbiyo waxaan siinayaa fu'aad axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxa meesha hadda ka jira wadanka soomaaliya waa howl aan u wanaagsanayn qarannimada iyo wadankii kasoo kabanahayay burburka baahsan oo wakhtiga fog qaatay taas waxaa loo sababeyn karaa labada dhinac oo ishaysa oo markii koowaadna ahayd hal dowlad oo wada socoto la yidhaahdo xukuumaddii nabadii nolol la yidhaahdo dib dambena markii ra-iisul wasaaraha maantay oo uu magacaaban yahay wakhti laga joogo sanad wakhtiya dambe kadib markii heshiiskii oo doorashada lagu heshiiyey oo inuu hogaamiyo qabsoomidda doorasho xor xalaal daah furan laysla wada ogol yahay inuu qabto midii ahayd markii asagoo ku guda jira ra-iisul wasaarihii hawshiisa ku guda jira ayaa moodaa ra-iisul wasaaraha in uu ku dhaqaaqay howl xasaasiyad ku kiciday madaxtooyada villa soomaaliya taas oo sababtay in villa soomaaliyana ay dib ka rogaal celido taas oo aan ku salayn karo villa soomaaliya in ay la dhihi karo tallaabooyinka meeshay kasoo bilowdeen ay ku qaldaneed dib dambena waxa waaye labadii qoloba inay dastuurkii iyo wixii wadanka uu ku heshiiyey inay ka habaabeen oo dantii iyo wixii loo egmaday inay gees mareen oo labadoodaba inay baal mareenaa moodaa marka hadda waxaa la odhan karaa in maantay wadanka meel wanaagsan uu jooga oo laga qaban karo inkastoo markii kor laga ega howl laga naxa ay tahay hadda waxaan leenahay in dib loogu laabto dastuurka hay-adihii dastuuriga ahaana loo madax baneeya howlahooda inay qabtaan wixii soomaali kala hagi lahaa qof shacab ha noqdo iyo madaxweyne ha noqdo inuu yahay dastuurkaas buuggaas buluuga ah in loo wada hogaansamo sidaasaan soo jeedin lahaa haddii xaaladan hadda taagan ay sii socoto maxaa ka dhalan kara kulate xaaladan hadda taagan aniga fikriyan waxay ila eg tahay mid hadda sida maantay iyo xoogaha howlaha u degan yihiin waxaa la dhihi karaa mid meel wanaagsan ku socota haddii dhinac wanaagsan laga eego haddii laga eegana waxa waye isjiijiidkii maalmahan soo socday oo aan la kala roonaanin oo aan nin labada dhinac ka mid ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay dastuurka u hogaansamin oo labadoodaba inay usoo laabtaan dastuurka taasaa un xal loogu heli karaa oo keliya waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare maxaan ku dhahaa maxamed xuseen rooble keliya ahaanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas laisla afgaran waayana meesha ay ku noqon doonto ma garanayo horta sidaan la soconno kiiska walaashay ikraan tahliil haddii dhimatay allah u naxariisto haddii inoo shahayna waxaan rajeynayaa in maaragtay kulley haddii qof had ilaa haatan aan war laga hayn waa qof un gacan ka xaqdaran unba ay meel ku haysato ilaahay maaragtay inuu kiiskeeda maaragtay uu ummadda soomaaliyeed u kala caddeeyo hadda waxaad moodaa ninkii raadin lahaa kiiska ikraan tahliil inuusan raadinaynin waa ra-iisul wasaaraha un uu ka dhigtay oo keliya meel uu siyaasad ahaan uu ku gabado fuaad xalka maxaa maxaa u aragtaa xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay howlahooda gutaan maantay xukuumadda joogtana waxa waaye dastuurka inta uu ogolaaday in loo ogolaado madaxweynahana waxa waaye sidii uu xilalka qaar uu u wareejiyey inay u wareegsanaadaan ra-iisul wasaarahana iyo xukuumaddiisana inay ku talax tagaan waxyaabo aan loo idmanin ma aha marka waxaan soo jeedinaya waxay tahay in labada dhinacba ay intay bismillaah yidhaahdaan oo ay isku tagaan marka koowaad ayagoo u hogaansamaya dastuurka marka labaadna ayagoo u turahaya qaranka kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasheenna nairobi oo u warramayay wariyaheenna khadar maxamuud xareed